boqorkii lahaa dhagaha dameerka sheeko soomaali waxaa qoray ismaaciil daahir beri hore waxaa jiri jiray boqor kaasoo lahaa dhago balaqsan oo u qaab eg dhagaha dameerka boqorku wuxuu aad uga xishoonayay dhagihiisa badanaa wuxuuna dabooli jiray markuu joogo meelaha la iskugu yimaado sidaa darteed dadka tuulada looma ogoleen inay ogaadaan sirtiisa qofka keli ah ee weligii arkay dhagaha boqorka wuxuu ahaa timajarihiisa